magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay kulan wadatashi ah oo looga hadlayay mashruuca u adkaysiga isbedelka cimilada ah iyo kobcinta waxsoo saarka kheyraadka beeraha kaas oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland kulanka wadatashiga ah waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah wasaaradaha jubbaland iyo hay-adaha kala duwan ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada jubbaland aadan maxamed hudle ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka iyo muhiimadiisa kulan wadatashi oo u dhexeeya hay-adda faaw ee qaramada midooba ku habarsan cuntada adduunka iyo dowlad goboleedka jubbaland wasaaradaheeda kala duwan ee hogaaminayso wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada kulanka wadatashi waxaa kasoo qayb galay wasaarada badan oo dowladda ka socday xubno ka socday bulshada rayidka ah hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ee magaalada kismaayo ka howlgala si looga wada aqisado mashruuc cusub oo loogu talagalay wax ka qabashada isbedelka cimilada mashruucaas oo lagu magacaabo adkaysiga isbedelka cimilada iyo xiriirka ka dhexeeya cimilada ee maalinba maalinta kasii dambeysa isbedelayso iyo wax soo saarka beeraha mashruucaas oo xooga saari doono nolosha beeraleyda iyagoo looga gol leeyahay si ay ula noolaadaan dhibaatooyinka ba-an ay ka dhasha marba marba ee ka dambeysa cimilada isbedelayso sidii hadda aanu ka aragnay fatahaadihii ugu dambeeyey ee wadanka ka dhacay kaasoo saameyn ba-an ku yeeshay dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha waddanka ee bulshooyinka fara badan beerihii iyo wax soo saarkii dadkii deganaa muxuu ahaa agagaarka webiyada fatahaadkii dhacday dhibaatooyinka dhashay oo dadkii beeraha muxuu ahaa wax soo saarkooda hoos u dhacay mashruucan marka ujeedadiisu waxaa weeye in uu xoojiyo wax soo saarka beeraha si dadka loogu helo cunto ku filan cimilada isbedelaysana ay ula noolan lahaayeen oo ula qabsan lahaayeen si bulshada looga taageero marka agagaasi kala duwan ee hadda aan ku tilmaamay ee ah dhibaatooyinka ka dhasha isbedelka cimilada ka dowladda jubbaland ahaan dhammaan ee wasaaradda himilada gudaha halkan maanta waxay soo bandhigeen dhammaan aragtida ay ka qabaan mashruucan
mashruuca u adkaysiga isbedelka cimilada ee ay wado wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada jubbaland ayaa ah mid la doonayo in looga faa'iideeyo bulshadaha beeraleyda ah iyadoona la fahansiinayo sida ay ula qabsan lahaayeen dhibaatooyinka ka dhasha isbedelka cimilada